kadib markii habeennimadii xalay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya madoobe nuuno maxamed uu u magacaabay wasiiro cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ay yeelan doonaan wasiiradas oo ka kooban ilaa saddex iyo toban xubnood ayaa markii ugu horreysay waxaa warbaahinta arrintaasi kaga hadlay doctor maxamuud cali shire oo loo magacaabo wasiirka howlaha guud iyo dawadiska ee maamul koonfur galbeed maxamuud cali shire ayaa isagoo ku sugan magaalada muqdisho waxa uu raadiyaa wadajir ugu warbixiyey dareenkiisa isagoo dhinaca kalena si diiran usoo dhaweeyey mas-uuliyadda cusub ee loo igmaday
raxmaaniraxiim waa mahadsantahay axmedow runtii dareenkaygu waa wax aad iyo aad baan usoo dhaweynaya waa wax inde soo dhaweyn mudan hadii hawshu lagu magacaabay ma ahan macnaheedu dareenkaygu keliya ma ahan macnahan baa waxaa macnaa ah in wax la qabto oo dadkii iyo dalkii wax loo qabto oo ummadaas ku nool koonfur galbeed soomaaliya sidii laisuu keeni lahaa inta ka dhiman oo haddaan sileenahay xoolaha ama waxbaa ku jira ama waxbay tagayaan in sii lagu qancin lahaa ama dalkaasi loo sacbayn lahaa ayaa maanta muhiimada ay tahay dareenkayguna kaasumeeye oo ku wajahan yahay saacadaha soo socdaba haddii allah igu dilo ogolaado aan qabo waayo baydabana waxaan jeclay waxaan ka bilaabi doona inay tahay in dadka laftirkooda u baahan in hawshooda hawl guud weeye in la qabto oo dib la isugu dhiso isugu hareeriyo oo noloshooda loo dhiso oo dalkii laisku ayagii laisku mideeyo intaas waan jecel doonaa haddii allah igu dilo ogolaado oo nafti bacda ilaah nooga dhigo dhankaygii haddaad weydiisay saas waana ku faraxsanahay inaan ka shaqeeyo dadkayga loo shaqeeyo
waa doctor maxamuud hadda maska kusugantaa goorme ayaad ku wajahantahay inaad gaartid magaalada baydhabo hadii allah igu dilo ogolaado bil subax inaan muqdisho ka tago oo ka duuro oon shaqeyn kaalahay magaalada asbaadabo
si kastaba arrintu haatee magacaabistan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo in muddahaba khilaaska uu ka taagnaa ayaa waxay kusoo beegmaysaa xilli dadka ku dhaqan goboladaasi ay ku kala ragtiduwan yihiin magacaabista maamulkan inkastoo mas-uuliyiinta ku sugan magaalada baydhabo iyo weliba qaar kamid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda goboladaasi ay ku adkeysanayaan inay shaqayn doonto maamul goboleedkan cusub ee haatan looga dhawaaqay gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya axmed cumar saalehi idaacadda wadajir baar dheere